kooxdan cadowga nabaddiidka ah ee ka tirsan ayaa xalay wasakhdii dhexe magaalada baraar soo ku dhuumaaleysahayo annagoo xoogta aan haynay ka mid ahayd isagoo dhuumaaleysi ku ah ayuu wuxuu isku soo dayay inuu si toos ah usoo weeraro guriga aan ka deganahay aniga magaalada iyo xarunta taliska oo ii dhowa ciidamada taliska xooga dalka ee geesiyaasha meel dhexbartaba ah laba bamba f m ayuu gacmaha ku watay labada bamba f m sidii noo sheegay dadka isaga yani warar yani oo hoosaad oo yani ka heleen inta barnaamijkan fulin ka hor ayaa waxaa noo sheegeen in oo weerar ku yahay guriga gudoomiyaha degmada iyo xarunta taliska ciidanka xooga dalka magareb
waan gartay kadib marka maxaa dhacay ninkii maxaa iswadaarsateen ilaaladaadii iyo ninkii maxaa dhex maray
ninka hadda nin cadow ah waad og tahay xilli habeen qof biniaadam socdo ma jiro ciidamada difaac ay ku kala jireen ciidamada geesiyaasha xooga dalka iyo kuwa aniga ilaalada gaarkii ah ninkan marka soo dayay in si dhumaaleysi ah ciidamada isla markiiba ay arkeen ciidamada difaac ay ugu jiraan isdhaqaajinin ninkan marka kusoo dhawaaday ciidamada marka yani sida lagu ogyaabo shaqada waajibaadka ciidamada istaag ayay dhaheen ninkan qorshihiisa wuxuu ah inuu labada bamba bambada f m oo ukala qaybiyo gurigeyga iyo xarunta liska inuu kukala tuuro rabo ciidamada marka kawada hele istaag dhaheen ninkan woo dareemay meel u noqdo gara waaye asagoo in lugiis ku cararo damcay hadda ciidamadina waad ogtahay qof yani oo la fahmay oo inuu cardo isku dayay ciidamadina xilli habeen waaye in gadaashiis dad kale yani daba socdaan in kale cid ogma lahana ciidamada xabadaha ee furan ninkii si inuu baxsada isku daya ayaa xabadihii haleelma gareed marka ninkaasi ma geeriyooday mase waa dhaawac way geeriyooday waa geeriyooday